إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa gaari cabdibilaaah jirsiye mootabajaaj ku socdaalaysay muqdisho waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay weerar habeen ka hor lagu beegsaday kolonyo caddaan iyo ciidanka jubbaland isugu jiray oo ku socdaaliya duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee gobolada banaadir jubbada hoose iyo shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa gurmad daaweynah gaarsiisay dadka deegaanada hoostaga degmada afgooye halkaas oo ay cudurro ka dilaaceen askar ka tirsan ciidamada qaramada midoobey ee duulaanka ku jooga dalka maali ayaa lagu dilay qarax ka dhacay bartamaha waddankaas warkeena waxaa qayb ka ah warbixin ka hadlaysa fadliga bilaha xurmada leh ee uu allah casa wajalla ku sheegay kitaabkiisa kariimka
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
warkii iyo faahfaahsan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa gaari cabdibilaaha jirsiye mootobajaaj ku socdaalaya muqdisho waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubeyd maalintii shalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan degmada dayniile waxaa ka dhacday dhacdo saameyn ku reebtay soomaalida gaari cabdibilaah oo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk gaar ahaan maamulka degmada dayniile ayaa dusha ka maray mootobajaaj ay saarnaayeen laba ruux iyo darawalkii waday mootada khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay gaari jirsiintan kaasoo sababay dhimashada hal ruux oo la sheegay inay gabar ahayd iyo dhaawaca labo kale oo uu ku jiro darawalkii mootada gaariga jiray mootobajaajta ayaa waxaa watay taliyaha amniga maamulka degmada daynile ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo geylac oo ah nin bulshada magaalada muqdisho aada u garanayso wuxuuna markii uu falkaas geestay ka baxsaday goobta qaar ka mid a ehelada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in falcelin xun ay kala kulmeen taliyaha booliska degmada daynile ee dowladda federaalka taasoo ah xabad feeriye inuu isku dayay inuu jiito mootobajaajta islamarkaana uu qariyo waxaana lagu qabtay isagoo telefoon kula hadlaya ninkii falka geystay dhahayana ha cararin anaa baabi'inaya waxaane waa kan aabbaha dhalay gabadha dhimatay oo si faahfaahsan uga warramaya dhacdada
aniga gabaran dhalay ayaa halkaas mooto ka soo raacday ayadoo mootadii saaran ayaa shil ku dhacay shilka waxaa geystay gaari cabdibilaah waxaa watay nin sargaalah oo aan boqolkiiba boqol ku arki jiray baraha bulshada oo geelax la yidhaaho oo la yidhaahdo ninka la yidhaahdo badbaado qaranuu la baxay laakiin asagu burburin qaran wey waxaan fiirinayna waxaa weeye badbaado qaranay la baxeen iyagu laakiin waa burburin qaran annagu sidaasaan u naqan waxa aan rabno waxa weeye gabadhaydii oo dhimatay oo halkaas ku dhimatay gaarigi cabdibilahaayo dilay markaan soo ag istaagay gaarigii waa cararay gabadhii cisbitaalaa la geeyey meeshii shilku ka dhacay inaan tagaan damcay taliyihii saldhigga gadaashiisaan taaganahay mana oga inaan gabadha anugu dhalay asagoo ninkii wacaya isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi geylax lalahaa eele cararin haddaad cararto shilku waa badanayaa soo noqo waxaan anaa baabi'inaya awalan halkaasuu ku bilaabay inuu gaarigu inta mootada ku dhacay ku istaagay kor maray gabadhiioo ka hoosaysa iyo dadkii gabadhii kale iyo darawalkiiba intiioo ka hoosaysa oo ku istaagay oo dadkii jejabiyey kadibna la yidhi waxa dhan oo shilka wada waa mootada ee gaarigu gaarigii ma taaban markhaatigiina waa joogaa waana dhooman yihiin maantaana la heli karaa meedhiyayna ka hadli karaan waxaan rabnaa cadaaladaan u baahan nahay waxaa nala ku hayaa wax saxan ma aha waxaan qaado karna ma aha waxaan eedaynayno aan eedaka soo jeedinayno waa taliyaha saldhigga cid kaloon haysano male waa taliyaha saldhiggaas halkaas jooga waa bagaag ninka la yidhaahdo wuuna feeray wuuna cabadeeyey wax walbuu noo geystay wixii oo noo geystay weliba waxuu isku dayey inuu mootadii qaato sharci darro annagoon raalli ahayn oo dadkii wax ka dhintay ah annagoon raalli ahayn inuu mootadii inta jiido baabi'iyo shafiish taraafika oo geysta xataa waa damce weli hadda wuxuu u taagan yahay oo argada u taagan yahay inuu xaqeenna baabi'iyo geystay markaan cadaaladii gabadhayda raadiyey dhibkii la ii geystay oo feer iyo qor iyo handadaad iyo cabada ama miyaan ka aamusaa ka aamusi ma karta ma ahan markii ugu horreysay oo ay sidan oo kale ciidanka dowladda federaalka u jiraan mooto bajaaj iyo dad noolnool waxaana ugu dambeysay dhacdo dhowaan ka dhacday degmada shangaani ee magaalada muqdisho taasoo gaari ay wateen ciidanka dowladda federaalka ku jiray qoys dhan oo ku ganacsanayay laamiga dhinaciisa waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay weerar habeen ka hor lagu beegsaday kolonyo caddaan iyo ciidanka jubbaland isugu jiray oo ku socdaalaya duleedka magaalada kismaayo dhanka kale mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weerar ku qaadeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeyey kuwa dowladda federaalk ee banaadir jubbada hoose iyo shabeellaha hoose haashim ayaa ka waramaya faahfaahino dheeraad a ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo habeen hore ka dhacay deegaanka yaaqxaluul ee hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaas oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo huwan ah oo caddaan iyo soomaali waddooyinka tusaysay isugu jiray inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka lagu dilay siddeed askari oo ka tirsan dowladda federaalka ee caddaanku ku ugaarsanayay halka sidoo kalena toddoba kale ay dhaawacmeen inta badan ciidamada dowladda federaalka oo ay shisheeyuhu iska hormariyaan islamarkaana xabadda isaga dhigaan ayaa khasaare badani ka soo gaara dagaalada u dhexeeya ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal ba-an kula jirta qusaada sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ku horrayno gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandheeska ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka buurcalow ee hoostaga degmada baraawe dhanka gobolka banaadirna ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka xerada la beegsaday ayaa ku taalla deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho dhanka jubbooyinkana ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan kenyaantiga ah ee xalay la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa gurmad daweyn gaarsiisay dadka deegaanada hoostaga degmada afgoye halkaas oo ay cudurro ka dilaaceen haashim ayaa mar kale soo jeedinaya toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaanada hoostaga magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka jiray cudurro dhibaato ba-an ka geystay deegaanadaas shubanbiyood iyo cudurro kale oo badankooda saameeyey carruurta islamarkaana ay dad ku dhinteen ayaa laga soo sheegay deegaanadaas in ka badan toban carruur ah ayaa la xaqiijiyey in cudurrada halkaas ka dilaacay ay u dhinteen halka afarteemayo kalena ay galeen xaalad halis ah maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaana gurmad caafimaad gaarsiiyey deegaanada ay halistu ka jirtay mid ka mid a odayaasha ku sugan deegaanada ay cudurradu saameeyeen ayaa ka warramay gurmadka la gaarsiiyey iyo xaaladda ka jirtay halkaas magacay waa yuusuf iyo cabdeli ku magac dheer yusrow waxaan ku noolahay degmada afgoy gaar ahaan tuulada yimbis walaal deegaankaas waxaa ka dalaha jadeeco iyo shuundiyood marka niyo dhowr iyo toban unug saddex iyo toban unug meelahaasaa geeriyootay afartamayna waa taan hadda lasoo gaaray oo maamulka xarakada al-shabaab oo gacan ugu siisay daawo noo keentay ilaaha mahadle mahad labaad iyo kaale boqol iyo afartan ruux aa la daaweeyey shalay ilaa maanta muddo ada ilaa oo saddex toddobaad ilaa laba toddobaad intaas codso baadiinaynay xarakadana maasha allah waana soo gaartay waana maxsan tahay aniga dhowr unugaa lai daaweeyey ilaa shan ruu lix ruu aa lai daaweeyey maasha allah waana mahadiyo abada ilme waa ii hurdeen haddana waa fiican yihiin ishii waa qabatay sidoo kale qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay daaweynta ayaa ka warramay dareenkooda walahi cabdinaasir yarow maxamed wallaahi maanta si fiican baa wax naloo qabtay carruurta macluulka ahaayo subanbiyoodka iyo jadeecada si fiican u yani u haleyshay ayaa gurmud deg deg ee maamulka al-shabaab ma soo gaarsiiyeen waxaan ku sugunnahay tuuladaada yumbus gare gobolka shabeellada hoose gudaalo degmada afgooye oo lix cunug ayaa la ii daaweeyey lixdii hadda la ii daaweeyno mid sugundiyoodka iyo magaciisii kii kale ee jabeecada alxamdulilah maanta indhahooda si fiican ay u furan yihiin alxamdulilah kheyr baan rajaynayna haddi alla idin marka tiradooda waxaa waaye boqol iyo afartan ruux ayaa hadda maanta la daaweeyey alxamdulilah magacay khali daawud waxaa liin gobol horta yimbisa la araa meel unaad degankaana ah wal oo la araaw ilm jabeece la araaw wal oo shubanbiyoodla araaq iyo allamadan beri ilaahey dhugunta niingili alxamdulilah markii u nabtaan oo shubankaas un aragnin walta niingurmudi odayaalaas niingudumeen oo sha oo shabaab eedaas niingurmudi alxamdulilah harakada ilaahay madasha meelka alaandhikum nadaam fayla allaha siiyo wali dhibaawna ilaahay allah ku dhacsada وهذه ان قبضة إياكي دمانتي أول إن داوي بقول إيوني أفرتم هو يلي داوي أو إيالي إيه أنا ولا بقول حساب ما هو ميدان حساب ما كده جيري له رو أنا دي إن داوي له رو gurmadka caafimaadka ee walaayada shabeellada hoose ee gaarsiisay deegaanadaas dadka ka faa'iidaysta waxaa ka mid ahaa dumar carruurtooda loo daaweeyey waxayna soo bandhigeen dareenkooda farxadeed aniga gabar helma sii u dhacay oo afar jir eh xaalkan maasha allah sidii shar daawo loo sii ilaa hadda shan irbidaan ii duri afka waxa lagu sii shabaabaa la sii awada waa isla hundurni alxamdulilah ayaan ku mahadiyaynaa aasaxsan geedhow waxaa liir daaweye hilimiso afar ayaal maasha allah waay ilaa awada ilmaha waa noo hundureen carruurta waxaa ku dhahay hilimiso shubon ayaa ku dhacay biila-aan leh waay biila-aan waxaa daacunka keena bubiyaha wasaga waay alxamdulilah hadda al-shabaaba ilaahay noo soo gargaar haddina noo soo dadaala ku dhowaad boqol iyo konton qof ayaa ka faa'iidaystay howlaha gurmadka ah oo ay walaayada islaamiga ah gaarsiisay deegaanada ay cudurradu ka dilaaceen sida ay warar ku sheegayaan biyaha webiga shabeelle ayaa noqday mid wasaqaysan ka gadaal markii tubooyinkii musqulaha ee magaalada afgooye lagu fasaxay taas oo sababtay in dadkii ku noolaa webiga islamarkaana cabay biyaha ay cudurro qaadaan askar ka tirsan ciidamada qaramada midoobe ee duulaanka ku jooga dalka maali oo ku dhintay qarax ka dhacay waddankaas ayaan idiin soo wadnaa balse markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa fadliga biilaha xurmada leh ee wallaah casa wajalla ku sheegay kitaabkiisa kariimka maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya talaadadii aynu soo dhaafnay bisha dulqacda ayaa dhalatay taasoo ka mida bilaha xurmada leh ee uu allah casa wajalla ku sheegay kitaabkiisa kariimka ah marka laga hadlo bilaha xurmada leh waa afar bilood saddex bilood oo xiriir ah iyo mid keligeed ah waana dulqacda dulxija iyo muxaram oo xiriirsan iyo bisha rajab oo ah bisha toddobaad ee bilaha hijriga ah xadiid uu bukhaari soo saaray lagana wariyey abuu hureyra radiallahu canhu wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi sanadku waa laba iyo toban bilood afar ka mida waa bilo xurmad leh saddexna way isku xigaan waana dulqacda dulxija muxaram iyo sidoo kale bisha rajabu mudar oo u dhexaysa jumaad iyo shacbaan marka laga hadlo sababaha loogu magacaabay bilaha xurmada leh waxay tahay in allah subxaanahu watacaala uu bilahaasi xarimay nuucyada dulmiga iyo in dadka dhexdooda isdagaalaan allah subxaanahu watacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi ina ciddata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran fi kitaabi illahi yowma khalaqa alsamaawaati waalarda minha arbacatun xurum
wuxuu kaloo allah kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi mar uu ka hadlayey in la dagaalami karo bilaha xurmada leh يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
aayaddan ayaa si cad waxay u tilmaamaysaa in dagaalku xaaraam yahay inta lagu guda jiro bilahan inkastoo dagaalada aan ku salaysnayn diinta islaamka iyo koryeelideeda ay mar weliba yihiin kuwo xaaraan ah haddana dagaalada ay suuraddaani ka hadlayso waxaa ka mid ah dagaalada jihaadka gaar ahaan kuwa dalabiga balse haddii jihaadku farducayn yahay ma jirta xilli uu xaaraam yahay cadowga horarka ah ee qabsaday bilaadda muslimiinta marka ugu horreysa ee fursad lagu helo ayaa looga faa'iidaysanayaa sida ay tilmaamayaan culimmada diinta islaamka bilaha xurmada leh ee afarta ah waa bilo barakaysan oo uu allah subxaanahu watacaala fadli badan ku sheegay wuxuu allah casa wajalla addoomihiisa ugu deeqaa abaalmarinta isagoo u labalaabaya ajirka iyo thawaabka acmaashooda wanaagsan xadiid uu imaamu muslim soo saaray lagana wariyey saxaabiga jaliilka ah ee abuu hureyra radiallahu canhu wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi ramadaan kadib soonka waxaa ugu fadli badan soonka la soomo bilaha xurmada leh salaad waajib ah kadibna waxaa ugu fadli badan qiyaamuleylka iyadoo uu allah adkaynayo xurmada bilahan afarta ah wuxuu xarimay in la isdulmiyo maxaa yeelay dulmiga la geysto bilahan waa ka foolxumo iyo xanuun badan yahay dulmiga la geysto bilaha kale ibnu cabaas radiallaahu canhu oo ah turjumaankii qur-aanka kariimka ayaa mar uu fasirayay hadalka allah ee ah falaa tadlimuu fiihinna anfusakum wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa bilaha oo dhan ha isdulmina kadibna waa la nasakhay waxaa lagu soo koobay bilaha xurmada leh dembiga bilahaas la sameeyo wuxuu alla ka dhigay mid weyn halka camalka wanaagsan abaalmarinta ka dhalanaysana uu weyneeyey marka laga hadlayo waxyaabaha la gudboon dadka muslimiinta si gaar ah bilaha xurmada leh waxay tahay in muslimiintu soo kordhiyaan acmaasha khayriga ah ee ay qabtaan sidoo kalena waa inay si aad ah isaga ilaaliyaan dulmiga iyo xadgudubka dulmiga ugu weyn ee wakhtigan aynu noolnahay aadkana loo fududaysta waxaa ka mid ah in lagu tunto cirdiga muslimiinta aana loo aabayeelin wax ka sheega dadka aan waxba galabsan iyadoo tuhmad baadil ah ama waswaas shaydaan wax lagu dhisanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu mucaad ku yidhi kan iska qabo isagoo tilmaamaya carabkiisa markaas buu mucaad yidhi rasuulkii allow ma waxaana loo qabanayaa waxaan ku hadlayno markaas buu yidhi suubanaha hooyada ha kuweyse e dadkama waxaa naarta afgembi loogu tuuraa waxaan ka ahayn waxay ku kasbadeen afkooda culimmada muslimiinta waxay kaloo ku boorinayaan dadka inay aad xoogga u saaraan abwaabta khayrka iyo macruufka kuwooda ballaaran si gaara xiliyadan ay xaaladuhu culus yihiin waxaana loo baahan yahay in dadka uu allah waxsiiyey ay ka warhayaan walaalahooda kale ee dhiban ama culeysyada ay haystaan warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan askar ka tirsan ciidamada qaramada midoobey ee duulaanka ku jooga dalka maali ayaa lagu dilay qarax ka dhacay bartamaha waddankaas afhayeenka ciidamada qaramada midoobey ee duulaanka ku jooga dalka maali ayaa xaqiijiyey in laba askari oo ka tirsan ciidankaas lagu dilay qarax maalintii shalay ka dhacay bartamaha maali afhayeenka iyo mas-uuliyiin xagga ammaanka ah ayaa waxa ay sheegeen in labadan askari ay kasoo jeedaan waddanka masar waxay intaas ku dareen in laba askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerarka qaraxa ah qaraxu waxau ka dhacay wadaweynu ku taala magaalada caasimada ah ee timbukto waxaana maalmihii lasoo dhaafay weeraro qaraxyo ah oo ka dhacay gudaha waddankaasi lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada qaramada midoobe ciidamada la magac baxay nabad ilaalinta ee duulaanka ku jooga maali ayaa la kulmaya weeraro joogto ah oo kaga imaanaya jamaacada nusratul islaam walmuslimiin warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa